rag dhalinyaro ah ayaa lagu dilay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada itoobiya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashada itoobiya ayaa ku waramaya in dilal qorshaysan loo geystay rag ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan dhulkaasi dilka koowaad oo ka dhacay deegaanka dhooboweyn ee dhulka soomaali galbeed ayaa loo geystay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo axmed xasan muumin kaas oo meydkiisa lasoo dhigay waddooyinka magaalada dilka labaad ayaa waxaa loo geystay cabdulaahi cabdinuur oo ka mid ah dhalinyarada degmada gursum ee dhulka soomaali galbeed kaas oo lagu dilay xarumo ay degan yihiin hogaanka maamulka mustafa cagjar dilalka loo geystay wiilashan ayaa waxaa lagu soo waramaya inay ka dambeeyeen ciidamada maamulka xabashada itoobiya ee ka dhisatay dhulka soomaali galbeed